أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha toddobaad walba ayaan maanta oo kale idiin soo gudbinnaa innaga oo ku eegna mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodda lihi oggolaado toddobaadkan waxaan barnaamijka ku falanqayn doonnaa waa maxay calmaaniyad ama cilmaaniyad halkeebay ka soo gashay soomaaliya ujeeddada mowduucana waxa weeyaan meelo badan oo dalka ka mid ah oo la doonayo in calmaaniyadda laga soo muujiyo waxaa marti inoogu ah oo nagala qaybgalaya sheikh faarax cali xuseen aqooyahanka abshir faarax iyo sidoo kale doctor xanafi cabdi sheekh aadan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون waa hagaaga dhegaystayaal mar kale waxaanu hawadiidi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida horudhacaba aad ku maqasheen maanta barnaamijka waxaanu ku falanqayn doonaa waxaa la yidhaahdo calmaaniyadda intaanan u gudagelin aan soo dhoweeyo martida nagala qaybgalaysa sheekh faarax abshir iyo doctor xanafi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ku bilaabayaa abshir marka hore bal waxaad tacriif inaga siisaa ama qeexitaan cilmi ah waxa la yidhaahdo calmaaniyadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاك الله خير ولا الآن العلمانية وترجمة لترجمي كلمة لاتيني أه ولبا لقرقرحيي تعريف مكر رسمي أه العلمانية أم العلمانية وهذا أي كم لغة إن علم لون سبينيو تعبيرك الرسمي وحويان اللادينية أما الدنيوية أما واتجاه أما فكر أن دين توحقي ما وفرنين دنا أن كلهين وزن أيسان أولهين مركا علمانية والتيار أما فكر آمنسن وحله لا ديني waayahay ee intaanan siin sheekh faarax ee su-aasha aan jeclahay inaan ku raaciyo waxay tahay mabda'aasi ma ka jiraa ee soomaaliya ma ka mid tahay meelaha uu ka muuqdo ها صوماليا دhinacyo fara badan ayuu uga muuqdaa haba uga hor siyaasadee waayahay ee dhinacyo kala duwan ayaan ka eegi doonaa sheekh faarax ee meelaha calmaaniyaddu ay ka muuqato weliba ee ee ugu dhibka badan ee maxaad nooga sheegi kartaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إيه، مجالاتك المالية وجميع المجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفكرية والاجتماعية انت و- وكجرا قابك الله تلقينا وفصل الحياة أو نفي الدين عن الحياة بجميع مجالاتها noloshan bani aadamka iyo diinta in la kala gooyo way danta laga leeyahay wax kale ma aha dhan walba waa soo geli karaa marka ama siyaasad ama dhaqaale ama tacliim iyo thaqaafa iyo fikir iyo ijtimaaciya bulsho ahaan dhan walba wuu ka jiraa calmaanigu dalkana hadda kolleyba annaga hadda ku noole wixii waanu is arkaynaa wixii ka jira iyo meelaha qaarkood inkastoo hadda annagu ilaahay uu naga caafiyey meelaha aan joogno haddana wax badan aanu ka maqlaynaa ee magaalooyinka ee hadda uu haystaan nimanka riddadu oo magaalo ay joogto wax badan oo dhiiri ah inay ku dhaqaaqaan calmaaniyadii macnaheedii ama dhaqankeedii ama afkaarteedii aad ka maqlayso dadka qaarkood inkastoo hadda ay u badan tahay aljaanib asiyaasi oo hadda aanay usoo wada daadegin bulshada ee si guud aysan ugu soo daadegin laakiin hadda ay ku socoto si tartiib tartiib ay ugu soconayso ee bulshada waa la soo gaari hadda maxaa yeelay adduunkaba markii laga dhaqangeliyey dhammaan bulshada caalamkaba waa laga dhaqangeliyey ilaa qofka ilaahay ka caafiyu ka badbaadiyey mooyaane marka jawaanibto dhan bay ka jirtaa alcalmaaniya ay saameynaysaa waana lagu talagalay Ee, markay bilowgeedina duruuf diineed baa keentay oo rijaalulkaniisa markay dulmiyeen bidiinihim almunxarif ay ku dulmiyeen ummadda ayay kacdoon sameeyeen kacdoonkaasoo ku wajahan diin marka marka jaanibna kama soo reebisa marka almaaniya dhammaan jawaanibulxayaat oo dhan baa marka ay saamaysay waayahay waan kuu soo laabanayaa een, taariikhdana een, qeybaha kale ee ka dhiman iyo halka ay kasoo bilaabatay waan eegi doonaa laakiin meelaha ay ka soo gashay ee, soomaaliya oo aad isla qarteen inay ka jirto ayaan sii ambaqaadaynaa waxaan siinayaa doctor xanafi xagga siyaasadda ka waran editore bismi illaahi raxmaan raxiim siyaasadda oo ah hogaaminta ummadda la maamulo waa meesha ugu daran ee calmaaniyada dhex fadhiisatay meesha ugu muhiimsanna waa meeshaas waxaa la aaminsan yahayba maaragta siyaasigu sidaan ka arkaynaba in marka uu rabo dadka inuu qaldo oo ummadda qaldan oo cimaamad iyo koofi dheer iyo tusbax soo qaadanayo oo masaajidka imaanayo jimcada safka soo gelayo masaajidada furayo marka kaleetana oo nigtiin iyo jaakadiisa qaadanayo sharci dejinta iyo nidaamka uu ka hadan gooni ay tahay siyaasaddu waa meesha ee baasha asal ee u taallo waayo oo lagu faano oo madaxda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo waa meesha ee baasha aada uga muuqataba daahirka ay uga muuqataba waaye oo markaa tiraahida maxaa saan ay tahay atana leeyahay adeed waxaa aaminsan tahay adaa aaminsan qofka waxaa aaminsan asaa aaminsan qof walba wuxuu aamini karaa xorriyad buu leeyahay wuxuu aamin diintu doonu qaadan karaa qofka ma qasbi karo waxa uu leeyahay maaragta ciisa bidiini muusa bidiini marka dadka adiga ha qasbin waxaa nidaamka ummadda ka dhexeeyo asalka calmaaniyada si walaalaha u sheegan waaye waxaa weeye dimuqraadiyad iyo calmaani haddaa maqasho wax kale ma aha waa diinta aada aaminsan tahay ciddaa doonta ahaw ama christian ahaw ama muslim ahaw ama buddhiis ahaw ciddaa doonta ahaw iyo nidaamka ummadda lagu dhaqa ee lagu maamulaa inay kala baxsan yihiin waxaa aaminsantaha adiga meelo joog haddaa salaad aaminsantaha muujinaysa masaajidkaada ku ekow haddaa xijaab qaadanaysa adiga guryaada ku xijaabo laakiin nidaamka iyo maamulka iyo idaarada ummaddo dhan oo ka dhexeeya nidaamkaasa waxaa layihahdaa marka rasmiga ah diintana ninka diintii u gaartahay adiga ku gaar tahay waxaa aaminsantaha qalbigaada kugu jiraan ama nidaamka waa naga wada dhexeeya marka baasha meesha ugu daranaya fadhisaba waxaa soo fadhiisanaya nin soomaaliya kirishtaan ah wuxuu ku leeyahay aniga waxaan maan aaminsanaha laakiin aniga waddankaa naga dhexeeyo ani waxaan aaminsan inaan gacan la goy karin ani waxaan aaminsan inaan shareeco maanta lagu dhaqmi karin midaas soo istaaga wuxuu leeyahay shareecada maanta waa kun iyo afar boqol sano laga jooga xaggee mar haynaa si lagu dhaqmi karaa meesha asalka baasha ee taallaba oo ummadda ay ka arkaysaba oo diin la-aanta rasmiga ee tahay calmaaniyada ninkii raba inuu fahmaaba waa meesha siyaasad iyo hogaanka waaye meeshaasina baasha ka muuqataa oo lagu faanaa si gaar haddaan usoo xuso dee soomaalida weliba dadka qurbaha wax kusoo bartay dadkaasi aad ugu daran maaragta dadka maraykanka kusoo asaasaqay dadka ingiriiskan ku baabay qabowga barafka dilay iyo markay yimaadeen waxa ay la yimaadeen ugu muhiimsanba waxa weeye inay ku faanaanba si ay u tusiyaan dadkii ay ka yimaadeen iyo wuxuu yihi maaragtay waxaa lagu leeyahay maaragtay calmaaniyadda waa waa mabda'a maaragtay ummadda ka dhexayn kara maaragtay adiga waxaa rabtaa diintaada masaajidkaada ku ekaaw meelaha hadda soomaaliya aniga aan focuska saare oon la yaabo markaan dhegaysto idaacadahooda iyo waraysayaashooda waa dhankan somalilan meesha la yahdo aad baa baasha loo maba la qarsanayaba aad baa loo loola jahrayaaba maaragtay dhaqan diin iyo waxaas anaga waxaa leenahay anaga waxaan dad calmaaniyanana waa lala soo taagan yahaba ilaahay khayr hasi waxaan aad ugu mahad celinaynaa ummadda soomaliya dhan u mahad celinaysaa ninka aad u radiyo oo dhankaas xoogga saaro abwaankan la yihahda abwaan yuusuf shaacir markaa run markaan soo koobo calmaaniyaddu meesha ay gashay oo fadhiso oo laga fahmi karo ummadda ka arki karaan oo laga maqli karo oo laga fiirsan karo waa siyaasadda iyo hoggaanka iyo maamulka waay waayahay waan kuu soo laabanayaa abshir ayaa waxaan siin doonaa mar dhow waxay ku baaqayso bahasha la yihahdo calmaaniyadda laakiin sheekh faarax aan siiyo sheekh faarax taariikhda calmaaniyadda maxay tahay halkee bay kasoo bilaabatay
bilowgii calmaaniyada waxay sheegaan kulleyba qarnigii toddobiyo tobnaad ee milaadiga ay ku sheegaan in dhib ay sameeyeen rijaalulkaniisa iyo boqolyihii iqdaaciyiinta la dhihi jiray oo milkigii iyo muxuu ahaa howlihii oo dhanba ummaddii ku dhibay oo hantigoosiga xagga milkigana saas ahaa diin ahaana ayagu diin munxarifa oo aan la jaan qaadi karinba oo ummadda horumarkeeda aan samaynaynin oo qarriban ayagu ay ku ciyaareen ummaddii ku dulmiyeen marka dhibaato badan baa meesha ka dhacday oo ummaddii lagu dhibaateeyey waxay u qaateen marka dadkii dhibkaniba inuu diinka kaga yimidba marka dagaal baa la galay athawra alfaransiya waxay la dhihi jiray baa bilowday ilaa ay marka ay dhaheen shicaar ka dhigeen ceejiya waxaa la yidhahdo qisiiska ugu dambeeya aakhir qisiis biamcaa'i iqdaaciyiinta min dheerkiisa ku ceejiya oo ku dila macnaha nimankaas waa lagu kacdoomay marka waa laga waa laga adkaaday shacabkii wixii baa kacay waxay marka baabi'iyeen nimankii iqdaaciyiinta iyo nimankii rijaaluddiin la dhihi jiray ama kaniisadda iyagu markaa fadhiyey oo culimada isku sheegayay boobabka iyo baadariyaasha ahaa oo ummadda gumaysanayey xagga milkiyadda iyo xagga shaqada iyo iyo shaqaalahaba iyagu markaa gumaysanayay marka halkaas waxaa dhacday athawra faransiya marka lama baaqi yelin marka shayna lama reebin diinta kuwa ugu roon waxay dhaheen masjidka iyo soo dhaafin dhammaanna waxay isku raaceenba fidnada dhanba ummadda ka hortaagan horumarka inuu yahay diinkaba inuu yahayba taasoo marka sababta keentay eeday dulmiga diinka munxarifka ah ee ka muuqanayay ummadda lagu samaynayay amaa diintana islaamku diin u baahan ma ahan calmaaniyad u baahan ama wax kale in lagu kaabkaabo ama la tadwiiriyo u baahan waa diin la jaan qaadayso ummadda horumarkeedana iyadu ishaarayso iyo adduun iyo aakhiraba oo aakhirana ugu ku hogaaminaysa dariiqii jannada iyo barwaaqadii aakhiro adduunkana horumar ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka diintanadu duruuf keenta in lagu kacdoomo amaba laga biyadiido ama laga sheegto oo la yidhaahdo dhib bay ummadda u keenaysaa iyo dibudhac oo iyagu waxay markaas ay ku doodayeen alraajiciya kuwa hadda joogana waa noocaas oo nimanka hadda u dooda cilmaaniyada waxay takhaluf bay keentaa diintu dib u socdimay keentaa in dib loo dhacay keentaa waxaasu dhan waa beentood waxaas ummaddan iyadoo mugdi ku jirta oo baaba'day oo adduun iyo aakhira seegtay baa ilaahay wuxuu soo diray nabi maxamed kitaabkan kusoo dejiyey qur-aanka ah imaduna barwaaqo iyo iftiin bay u baxday iyo hanuun iyo khayr horumar adduun iyo mid aakhiro marka waxba kagama baahnin annagu calmaaniyada iyo horumarkeedaba wayahay waxaan siinayaa abshir calmaaniyaddu marka ka mabda ahaan maxay ku baaqaysaa calmaaniyaddu sida hadda culammadu ay sheegeen weeye waxa weeyaan waa mabda qarbi ah oo la soo dhoofiyey marka waxaa jirt waxaa isku dhow caqlaaniya iyo cilmaaniya labaduba waa hal itijaah oo dhahaya diintu waxay ka hor imaanaysaa caqliga iyo cilmigaba marka qolo waa caqlaaniyiinoo caqliga bay awoodii siinayaan qoladana waxay leeyihiin diintu waxay ka hor imaanaysaa cilmiga iyo sayniska iyo xaqaa'iqda koonka dabcan waana sida sheekhu hadda ishaarayey waxaan iyagu waa khuraafaadkii diintooda bay ka hadlayaan marka waxay leeyihiin annagu waxaana cilmaaniyiin waxaan kala saaraynaa diinta iyo cilmiga waxaa marka waxay leeyihiin diinta ha lagu soo koobo qolo waxay dhaheen asal madiina haliska dhaafo diintu waa afyuunu shucuub dadka lagu sarqaamiyaaye asal madiina horta haliska dhaafo wax jira maahna waa khuraafee qolo waxay dhaheen maya diintu waa dhaqan soo jireeneh cibaadada shakhsiga masaajidda iyo aan ku soo koobno qolo waxay soo raaciyeen arrimaha khaaska guurka iyo geeri dadka dhintay si loo aasa iyo waxyaalaha noocaas oo kalea diinta halagu soo koobo amaa wixii ku saabsan alxukm waasiyaasa aliqtisaadu walmaal dhaqaalaha iyo maalka waxbarasho iyo thaqaafo akhlaaq iyo suluuq dhammaan waxay dhahaan laga saaro diinta wax la yihahdo ayagoo aaminsan diintu inaysan wax xaqa ahayn macnaha marka waxay ku baaqayaan khulaasat alqowl faslu diin can alxayaat diinta in nolosha laga saaro intaas way khulaasadeeda marka dadka odhanaya waxaas masaajidka la aad oo kale siyaasiyiinta ayaa ku badan taas waxaad leedahay waa calmaaniyad miya haddaa maqasho kitaabkaaga ama qur-aan waan leeyahay iyo kitaabkaaga masaajidka la aadiyo waa madmuunkii cilmaaniyadda wey macnaha doctor xanafi calmaaniyaddu inkastoo wadamadu ay ku kala badan tahay haddana soomaaliya qaabkeebay ku soo gashay horta soomaaliya intaanan gelin bahashaan wax hadda dhow ma aha waa wax maaragtay muddo soo jiri jira waaye halhaysi bay ka qabeen dacmaa lilaahi lilaahi wamaa liqaysara liqaysara waxay kiniisadda leedahay kiniisadda iyo maamulka dukashada ha loo daayo wixii diin iyo shareecana hana loo daayo wax hadda bilaabana ma aha waa suu shiiqa sheegaya haddaan usoo dego soomaaliya goormay bahashaan soo gashay soomaaliya dad fitraa iska ahaayeen asalkoodii haba inay qur-aan bartaan oo qur-aanka xifdiyaan oo diinta ay ku barbaaraan laakiin markii gaalada iyo iskuulaadkii gaalada iyo aqoontii gaalada iyo yuneska ay yimaadeen oo waxbarashadii gaalada laga soo qaatay jaamacadihii gaalada laga soo baxay shuruucdii gaalada lasoo bartay markaas waa marka aytan bahashan calmaanida yihahdo qofkii markuu diintiisii ka tagay oo iskuul sare uu kaga baxay ee unesco waxay soo tacliimisay oo akhlaaqdii kasoo dishay oo jaamacaddii loo dilo kuliyadii kasoo baxay ee qaanuunka uu kasoo baxay ninkii wuxuu la imaanaya marka waa ninkii inuu meesha maamulo waay hadda ninkii anaga noo dejinayay distoorka soomaaliya ninkii dejinaya gabiyi waalay qaarni macruuf ahaa kuliyadda qaanuunka kasoo baxay talaaniga wax soo baray dadkii u horreeyay dastuurka soomaliya dajiu ahaa cilmaaniyadda marka soomaaliya waxay ka bilaabatay ay timid dadkii gaalada wax soo bartay ya markay soomaaliya xurnimada qaadatayba wax kale lama keenin waa la diyaarsaday muddaa laga shaqeeyay dadkaa la keenay dadkaas markay yimaadeen marka ayaa waxaa le dadkii maxaa lagu maamulaa waana qusi mar waa doodiin wadaadkii ilahay khayr hasiyo shaacal uu ka hadli jira oo dhihi jira maarata ee baarlamaanka markii la fadhiis waxaa la war war diinta ma isku dhaqnaa aa laga bilaabay xorriyaddii markala qaatay sharci dastuur ah maxaan ka dhiganaa waxaa wixii ka dhac waa looga waa maqal iyo muuqaali taala saa maa yaxkumuun hala fiiriyo hala agro waxay ka bilaabatay marka markiiba la yidhi gaaladii ay gumaysiga ee casriga ee gashay in la geliyo ummadda intii kale waxaa maskaxda laga haystay waa la gumaysa markii laga baxay ayay ka bilaabatay dadkii marka lasoo baray codage binaale fiiri hadda codage binaale haddaa maqashid sharcigaas waxaa lagu bartaa jaamacadda ummadda soomaalida lagu bartaa dadkan la baraya qaanuunka ee maxaakiimta tega koo wax la bilaabo codage binaale yaa dejiyey mussolini yaa dejiyey gaalkii muusiliin ee talyaaniga markuu dagaalka koowaad adduunka ku guursaday shuruucdii uu dejiyey oo maxaa laga yeelaya qofka saa sameeyo qofkii waxaad maxaa laga samaynayaa qofkii shada ka maqnaad maxaa la samaynayaa qofkii naagtiisa dil maxaa laga samaynayaa koodii binaakaasaa ardadii waxaa la baray marka talyaanigan aan wax ku barataa la baray intii diintooda ka fogaatay waay waxa marka asalka waxay ka timidba tacliintan unesco markii ummadda la keenay oo ummadda laga shaqaynayay markaasaa la keenay in la yidhahdo maaratay nidaamka dawligan waa goonidiis dastuur dastuuraa laga dhigtay soomaaliya isku raacday hal nin maa mise laba nin maa diiday ma aqaan inta ka wax la isku raacana waxaan kala bixi karnaa shuruudaas kala bixi karnaa xagga dawladda na soo dawladda bilowgeed ayay naga soo gashay maxaad raacinaysaa halkaa gaar ahaan meelahay naga soo gashay marka la fiirinaayo calmaaniyadda abshir waa sida doctoorku sheegay wax kow horta xag waxay ka mahatay siyaasadda haddana waxay u beertay xagga waxay u beertay xaggan iyo waxbarashada oo tacliimtii bay gashay ilaa heer maanta qofka mutadayinka oo diinta xaafid likitaabillah sunanta bartay aqoon-yahan looma yaqaano ama qof yani wax yaqaana meesha qofkii culumtan maadigaa bartay oo laleeyahay aqoon-yahan weeyo aad qof maaragtay mukaram ah weeyaan marka waxay naga soo gashay marka xagga aqoontii jaamacaadkiibaa waxaa takhasusaadka ku bateen oo takhasusaad hayr sharciya taas marka waxay keeneen dadka inay fadilaan oo culum sharci ka fadilaan culumtan maadiga inta badanna culumtaas maadiga qofka barta shareeca ma dhundaloolo mana daneeyo marka xagga aqoonta iyo waxbarashada aad ayay u saqaysaa oo hadda weliba xaaliyan mar kasta way soo kordhaysaa hadda waxaa laga haajinayaa luqadii carabiga ahayd oo jaamacaadkii laga saaraya culumtii qur-aanka iyo sunnadii inta badan door badan hadda kuma lahan marka alcilmaaniya fi tacliim watarbiya waa wax mutawafira weeyaan sheekh faarax cali saaxada marka marka la fiiriyo inkastoo dalka soomaaliya ee dadaal badan uu ka socdo dacwada qeybaheedii hadday tahay tii afka iyo tii gacanta intaba ay socdaan wilaayaad islaamiya ay ka dhisan yihiin koonfurta iyo bartamaha haddana si guud ahaaneed dhulka ummadda soomaaliyeed oo dhan markaad eegto qaabkeebay uga muuqanaysaa calmaaniyadda iyo dhaqankeedii horta calmaaniyadu waa dad ayuu hawadooda raacay ayaa horta keenay oo shaydaan uu lumiyey marka cid kasta oo shaydaan raacda oo ka leexata dariiqii ilaahay u jideeyey ama nabi maxamed uu noo jeexay cid kastoo ka leexata wadadaa way gelaysaa qayba kasoo gelayso ma shucba qayba kasoo geli karto qofka aan noloshiisa aan ku beesgaraynin oo dhan diinta alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuduwaati shaydaani inahu lakum caduwun mubiin haadihi aaya marka iyadaa noo qeexaysaba inaan noloshaada aysan soo gelin hawa iyo shaydaan dariiqii oo taasaad kaga badbaadi kartaa calmaaniyada hadda gaala ay iyagu ay dhaqan ka dhigteen oo hadda ay adduunka ka muujinayaan qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah tawjiihaas qur-aankuna siinayo cid kastoo ka weecatay ka leexata nasiibay ka helaysaa calmaaniyadii oo hawa raac ahayd alcalmaaniya alliberaaliya iyo dimuqraadiya iyo adowlat almadaniya waxay ku tilmaamaan oo dhan kulli waa xoriyad qofku xoriya shaksiya inuu wuxuu rabo qofku samayn karo yafcalu maa yashaa wayaxkumu bima yashaa wayaquulu maa yashaa wuxuu rabuu samaynaya cid kastoo marka hawadeeda raacda nooc min alcalmaaniya ha ku jirto ha ku yaraato ha ku badnaato saaxaadkaasoo dhan bay ummadda kaga jirtaa ummadda waxay ugu baaqinaa marka inay diintooda u noqdaan oy si dhammaystiran ay ugu dhaqmaan oo aanay khuduwaatu shaydaan aanay raacin ayaan ugu baaqaynaa waayahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegayno waxa la yidhaahdo calmaaniyadda doctor xanafi waxaa la tilmaamay in calmaaniyaddu meelaha hadda ay ka muuqanayso ay ka mid tahay diinta oo la marin habaabinayo ama la bedelayo oo kale siyaasadda ayaad horey uga hadashay iyo waxbarashadii ayaa la taabtay xagga dhaqanka ka waran ma laga fayow yahay bismi illaahi raxmaan raxiim dhan laga fayow yahay dhaqan iyo hoggaan iyo siyaasad iyo aqoon haba yaraatee ma jiro waxaana waa wax isku wada xiran waaye mar haddii lagu yidhaahdo diintaada gurigaada ku hayso farool amaan waxaa ka maqlaa soo dhahayo war anugu kitaabkaas yarka ahaa naga dhexeeyo ninkii dukanaa kitaabkiisa gurigiis ha dhigto dhahay babligaa lagula hadlaya maa wax la akhrisana ma ah jee marba haddii lagu yiri maaragtay adi waxaa aaminsan adi kuu taalaa kitaabkaas yarkaa dastuurkaan ku dhaqmayna ku kala baxan dii yihahdo haddii waxaa fisqigii oo dhan marka waxaa fasaxa dastuurkaa fasaxa dastuurka wuxuu ku siinayaa wax la yihahdo xuriya mutliquu ku siinayaa fisqiga o dhan tuu ka imaanaya dastuurka waxaa ku qoran qofka wuxuu doonuu ku hadli karaa wuxuu doonuu ku hadli karaa ruwaayadaha lagu fasaxeeyaa waxaan soo gaara aniga ayadoo waxbarashada talyaaniga marka la baranayo dadka iskuulaadka iskuulaadka lagu dhigaa gabdhahay wiilasha iskugu tagaan sexual education gabdhaha wiilasha isku tagaan ayaa practical loo sameey jiray maxaa loo xalay waa xoraan waliga qofkan waxa doonaysa marka gabadha ninka doontay la saaxiibi kartaa afaareeda tadqulka gelin hadda xamar markaa tagtaa meel waxa lagu leeyahay nin oo private afaareega gaarka ha gelin lagu leeyahay jooya qofka maba aaminsanaba adiga waxaa tahay addoon ilaahay maba la aaminsanaba maxaa leeyahay lamaba raba in la yidhaahdaba ilaahay subxaana watacaala muxuu noo abuuray alaa lahu lkhalqu waalamru meesha waa laga saaray ilaahi waana abuurtay sax laakiin amarkeena iyo saan u noolaanayno iyo waxaan jecelnahay iyo saan u tumanayno iyo saan u fikirayno iyo waxaan ku adaan iskale therefore maanta ninka hadduu nabiga caayo adi ma ka hadli kartid waxle adi maxaa kaa quseeya nabiga ummaddu ka dhexeeya maxaa qorta kaa gel adiga adi nin danahaada gaarkaa gal marka fisqiga waa meesha ugu daran waaye maxaa yeele wixii dhamma dastuuraa loo samaystay nidaamaa loo samaystay shuruuca loo samaystay qofkii ma xili kartid maanta qofka haddii maanta uu wax sameeyo ama uu qof kale u gudbo maya waxba ma laha naagta hadday nin kale iska wadato waxba ma laha haddii uusan ninka kale uusan ka soo dacwonin marka wixii waxay ka soo gashay waxaa loogu talagalay fisqiga waa meesha aasaaska ah waayba jooy qofka wax qayda maba lahanba wax qayda ma lahaba qeybaha dambe ayaan ku dhownahay sheekh faarax calmaaniyadda iyo dimuqraadiyaddu ma wax isfan gashan oo isla socdaba mise waxay kala yihiin eh, laba shay sheekh faarax alcalmaaniya iyo liberaaliya waxa loo yaqaano oo xorriyadda lagu tilmaamo waa dimuqraadiya oo ah shacabku inay iyagu xukumka leeyihiin oo ikhtiyaaru shacab liman yanuubu canhum eh, fi lxukmi loo yaqaan baarlamaanka ninka ku jira inuu naa'ib ka yahay shacabka oo siuu ilaah u weyah meeshaas uu u matelayo xukumka howlaha noocaas waa isfangelayaan wey adowla madaniya lamida dowladda rayidka waxay ku sheegaan oo aan caskariga aan ahayn macnaha waa iyaga shacabka ayaa la imaanaya xukumkooda shacabka ayaa waxay rabaan ayagu dooranaya wey marka alcalmaaniya asalkeed horta ee taxriifka hadda sheekh ee walaalku uu tilmaamay uu tilmaamay inayna cilmiga aysan calaaqa lahayn waa sidaa sax weeyaan wax calaaqa lama laha lakin waa la qurqurxiyey dadka talbiis in lagu sameeyo oo cilmiga iyo infi- infitaax alcilmi wax la yihahdo inay baashan wadda dadka loo marin habaabeyay lakin waxba kama jiraan marka alcalmaaniya waxaa ugu wanaagsan in la yihahdo alcaalamaaniya waa arrin caalamka in lagu koobo adduunkan bis oona aakhira la sheeginba aslan ilaahayna aan la tilmaaminba oo caalamkan hadda waxa socday aad taqaanane caalamka ayaa sidaa diiday caalamkan sidaa raba caalamkaas waxaasaa calmaniyada kuka ah alcaalamaniya rag baa ku fasiraya oo waxaan in laga- loo nisbeeyo caalamkaba sidiisaba oo ilaahay oo khaaliqulcaalam ama rabbulcaalamiina aan la sheegin bilkuliyaba aan majaalba laga siinba noloshoo dhanba meesha ilaahay iyo rasuulkiisu ayna leeyihiin wa ana hada siraatii mustaqiiman oo aan meelna la ogolayn in laga leexdo aan looga leexdo in bilkuliyaba laga leexdo muxuu ahaa nidaamkii ilaahiga ahaa ee rabbaaniga ahaa ayaa maaragtay bahashan loo sameeyey marka hadda waxa weeye iyadu alcalmaaniya waaldimuqraadiya walliberaaliya waalmadaniyata adowla almadaniya waxa loo yaqaano hal shay bay isku noqonayaan oo dadku inay xor ka yihiin quyuud qaydaysa xorriyadooda iyo fikirkooda iyo say raba inay yeeli karaan iyo inay zinadu f- bannaan tahay inuu liwaadku bannaan yahay jinsi shuruudu jinsi bannaan yahay ciddu waxay iidu doonto oo ay ka hesho dooqeeda inay bannaan marka farqi uma dhexeeyo sideedaba inkastoo dee alfaad kala duduwan ay yihiin lakin waa mutaraadif xagga macnaha waxay isugu tegayaan diin la-aan bay isugu tegayaan Demo- dimuqraadiyada waa diin la-aan waa laa diiniya almaniya waa laa diiniya alliberaaliya waa xorriya sh- mutlaqa oo qofku wax walba samayn karo adowla almadaniya waxay ku shimanaysa shacabku ay soo doortaan ayagu cidda ay xukumaysay waa dimuqraadiyada lafteedii waa calmaaniyadii marka uun diin la-aan baa waxaasu isugu wada tegayaan dhammaan waa alfaad ee kala duduwana xagga ee alfaadda laakiin xagga macnaha isaga imanaysa weyn waayahay een, waxay far u taagan tahay abshir waa sidaas sheekhu sheegay wey haddaad tirahdo calmaaniya iyo haddaad tirahdo dimuqraadiya iyo haddaad tirahdo diktatoriya iyo haddaad tirahdo ra'samaaliya iyo shuuciya dhammaan asal calmaaniyadda waa asal kuwaana wasaaishii weeye ninka diktatoriga waa calmaani laftigiisu shuyuuci waa calmaani kulluhum yacni diinta hal nolosha ha laga foya haddii la yidhi intan kuwii kale kuwaana wasaaishii macaa loo gaari lahaa weeye si kale u dhig dhammaan waa itibaacu lhawa la aqla wala aktar macnaha hal su-aal aan kuu raaciyay marka dasaatiirta oo kale ka waran maxay uga dhigan yihiin calmaaniyadda waa qur-aankeedii iyaga iyaga kaasaa qur-aan u ah macnaha haddii haddii diintii la diiday dastuurkaas ayaa qur-aan u ah macnaha intay raban intaas weeyaan. in la dastuur la samaysto qawaaniin la sameeyo nooc kasta caskari iyo madani fi silmi walxarbi wasiyaasa yacni markii haddii diintii laguu diiday ayagaa kuu sharxayo cilmi wixii ah macnaha oo macnaha waa dasatirtan macnaha waaya inta aanan soo gebagabeyn doctor xanafi anigoo su-aashaada ugu dambaysa ama dardaaranka ah ku siin doono waxaa nooga sokeeya calmaaniyadda waxaa soo bilaabay eh, gaalada cusuurtii dhexe su-aashu waxay tahay gaaladu iyagu maxay ka faa'iideen calmaaniyadda inkastoo ay ku saxnaayeen inay diidaan een, diintooda iyo kiniisadooda maadaama ay baadil ahayd haddana ee, waatan ay dadka u qurxinayaane maxay ka faa'iideen horta een, reer galbeedku runtii waxay kala dhaxmeen ee, dhib badana wuxuu ka haystaa shooye bini aadankan fitra ayuu ilaaha ku beeray fitradii iyo waxaa isdiidan calmaaniyada isdiidan dhib badanaa ka haysta maanta maanta inay dad isdilaan khamro isku dilaan ama sun isku dilaan maxaa keenaya waxaa keenaya fitradoodii macaanida ilaahay ku beeray iyo dhaqankii calmaanida isdiidana ayaa- ayaa- ayaa- ayaa meesha imaanaya jooye qofki maanta wuxuu la yaaban yahay qof bini aadanoo nin nin ka raadinaya in yar mooyaan inta kale waa la yaaban tahay aad bay u la yaaban tahay waa isdilaya qofka mararka qaarkood waa isdila dadka qaarkeed laakiin maxaa la rabaa intii badneedaa nidaam u samaysatay hadda qaniis ma dhigi karta qofka hadda qaniis tirada waxa weeye ee, waa khatar waaye waxa weeye jandar inaad tiraahid waaye qaniis iyo holaas daa soo qaad waxa baxaraa gelaysaa waaye jari laakiin waxay ka faa'iida waxay ku dhibaatoodeen marka jooye meeshii ay ka filayeen in waxaan fitrada bini aadanka qaadato fitradii bini aadanka waa qaada waayse kow waa maqlaysa maaragtay ee raggii haddii isku tagaan waxaan siminaara la baraya dadka waa la baraya waa la qabadsiin wax dhibaataa malaha lagu leh ya waa lala soo istaagaya aniga ma- waxaasoo dhan waxaa soo baxay marka oo cagsi ku noqday nin dhaha war waxaan qurun waaye ya meesha la isku maxa fitradii bini aadankaa diidan war aduu gaal ku fuula ani gaal fuulma ornaga tawreya marka dagaal imaana ha ku fuula gaalka imu fuulay dagaal ha imaana meesha markiyaa raayna mar walbana waxaa raayna soon oo later dhaa ingiriiska ama ha dhawaato ama ha dhawaato waxaa raayna oo xaqiiqo ah ninka xaqa ku taagan ku taagan marka gaaladii calmaani maanta waa socolaaday ayaga dhexdooda ka socolaaday jooye maanta waxa weye fitradii dhakhaatiirta qaarkood waxay ku leedahay ma ma soco karta welin tore waxaan la wado la sheegsheega ma soco karto jooye waxay ku leeyihin shuruucdii adduunka oo dhan maanta biniaadamka waa qanci laaday amni waa keeni laayeen ku leeyihin ya amni waa keeni laayeen maxaa yeelay fitradoodii nin soddon milyan qaata ayaa iska socona fitradii marka waxaa isdiidatan insha allahu tacaala calmaanina ma hirgelayso ilaahiyana subxana wa taala ummadda soo saaray marka way ku khasaaraan insha allahu tacaala waayahay sheekh faarax waa maxay xukunka markaa ee sharciga ah qofka calmaaniyadda ku baaqaya amaba caddaysanaya ee la soo taagan walow ay jiraan een, siyaasiyiin sheegaya anigu waxaan ahay calmaani muslim ah arrintaas oo kale xukunka muxuu yahay waa iska caddahay qofka calmaaniyad sheegata inuu isugu calmaani yahay amaba ku baaqaya xukumkiisa waa murtad wey murtadna xukumkiisa waa la garanaya waa dil warkiisu waa iska cad yahay cid kasta oo ku qanacda ama u riyaaqda ama dhaqankeeda ummadda usoo bandhigta ama ku qancisa ummadda ama ka qabata siminaaro iyo balaayo ka qabata waa murtad waay dhammaantood dil bayna ku xukuman yihiin ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وحول ما أو دينتان أي مقاصد ديدا أو دم باك أي كورمانيسا مركي قرآن كاو دم باك ديل دم مان تيسب الله كلاب العلمانية وضد القرآن هوي قرآن كلب كيسي هوي مركي إذن دم مان قرآن كو دم بالدكو oo xukumaya cid kastoo qur-aanka bedelkiisa waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasir idan addimuqraadiya waalcalmaaniya waa keyrkeed oo ahwaa ah waxa weeyaan waa hayr alislaami wey marka la kala qaadi maayo cid kastana waxaa laga rabaa inay islaamka qaadato oy ka tagto wax kastoo kasoo hara islaamka waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay waa hal su-aal oo isku mid ah doctor xanafi cabdisheekh aadan waxaad eh, ka soo hadasheen calmaaniyadda waxa ay tahay taariikhdeeda waxay ku baaqayso habka ay soomaaliya kusoo gaartay dhinacyada haatan ee ummadda soomaaliyeed la doonayo in eh, looga fasaadiyo iyo arrimo kale oo la xiriira intaas oo dhibaatooyin ah maxaa u xal ah oo aad eh, ku baaqaysaan bismi illaahi raxmaan raxiim horta halka intaanan gelin waxaan ka hormarin lahaa ee, sida sheekheena allah xifdiya sheekh faarax uu sheegay jooye horta waxa la isku haysta waxaweye in la fahmo waxawaaye jooye qofkan addoon rasmi alla ma yahay mise ma aha jooye waxaa la aaminsan yahay qofka diinta inuu qaarna ka qaadan kara qaarna ka tegi karo hada haddaantu iska duko haddaantu ha dukanin ee, muslim aad tahay laa ilaha haddaad tiraahid dhibka meeshan haysto horta asalka in meesha jiridka la fiiriyaa la rabaa jo haddii diinta loo noqdo marka diintu qaar laga qaataa qaarna laga tagaa waa gaalnimada rasmiga ah waay ama duko ama ha dukanin ama xaji ama ha xajinin diintaas waxaa ka mid a haddaad toos u diidid ya ulaa'ikum alkaafiruuna xaqa gaalada rasmigaas waa aayaddii kale maxay reer banu israel dhahay afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa qusun maanta caalamka islaamiga waxa duliga haystane waa qur-aankii wax laga qaato waxna laga tagay intaas waxaan rabaa inaan riiciyo inaan taas raaciyo ee gabagabada aniga aragtideeda shakhsiga ah waxaa dhan looga bixi karo waxay tahay ama dardaarankii ugu dambe waxay yahay علمانية لو بابين كرو حمانا لو بابين كرو إن أقوانت لو لابتو أقوانت ربي دينت إلهي شريعة إلهي لو لابتو ومضو إن علماء الربانيين تاهو قاميان وي ومضو إن كدن بيسو علماء وي محدنا حق الوضو وحوي وعلماء الربانيين إن لو لابتو وي ومضو إن أقوان لو قامي وي وحمانت الصومال ماشان كينا وحوي داد جاهلين أه oo adduun bis ah wax kala aqoonin xita adduun aan garin hadda anagu Soomaali ku hogaamiye xita adduun ma yaqaanaan waa qamracabay iyo jaad cunay asaas qawaay ummadan waxay ku bixi kartaa oo cilmaan loogu bixi karaa cilmiga rabbaaniga dadka yaqaan maadiga hadii ku darsadaan fa biha wa ni'ma ummadan jahli hadii laga bixiyo cilmaan la arki maayo xumaan la arki maayo ummadda xoogaa la saaro aqoonta dadka diinta u helka ha looga dambeey waa laga baxayaa wabillahi tawfiiq waayahay een dhankiisa aan siiyo een abshir muxuu yahay xalka ee looga hortegi karayo calmaaniyadda xalku wuxuu yahay sida sheekh doctoorku ishaaray horta in diinta la barto oo dadka diinta la baro hadda waxaad sheegaysay nin dhahaya muslim baan ahay calmaanina waan ahay dabcan taas waxay u dhigantaa anigu waxaana muslim kirishtan ah oo in qofku caadi macnaa diinta warba sheegan karo muslim iska yahay inta badan calmaana dee qof reebaadiya ma noqdo qof aqoon laha noqdo aaminay inaan diinta waxba tarayn oo ku dhahan cilmaani baan ahay marka hore dadka in diinta la baro oo mawduucaadkan calmaaniyadda iyo dimuqraatiyadda iyo cawlamada iyo in lagu daro erayaalka macnaha diinta dadka la baro ilmaha si qur-aanka jooga marka in dadka la baro asaasiyaadka masaa-ishan in lagu baro masaajidda iyo maraakista cilmiga oo lagu soo qanciyo ayaa looga bixi karaa markii xukunkeeda la ogaado inay gaalnimo tahay oo diinta looga baxayo dadku way ka cararayaan saas looga bixi karaa can dariiq alcilmi alsharci iyo tawciya waxaan arkayay kutub hadda oo manduumaad ah oo lagu taga dadka lagu baro marka cinaawiin waxaa ku jirta ciwaan alcalmaaniya la yidhahdo markaas saddex beed baan ka xusi karaa wuxuu yidhi munfasilu alcilmi can aladyaani wa bacduhum yashuku fi dayaani وطعنوا في الدين كله وفي هدي النبي والنبي والمصحف وفصلوا الدين عن السياسة وخلق ليطفئوا نبراسة معناها علمانية وحال الله وحي كلا سارين علمي دينتي قاركون إله إلهي دينتي كشك سنين با وحي دينتي بي دورين نبي جاي دورين هدي جاي سيد دورين مصحف كي دورين دينتي وحي كسارين سياسة دي أخلاق دي سيد دين تلو دميو مركا مركا هير كاس قارنو oo dadka loo laqino iyadoo nadmi iyo nasriba ah insha allahu tacala waa la fahmaya waa laga baxaya insha waxaan isna siinaynaa oo ugu dambeeya sheekh faarax cali sheekh faarax soo dhawow maxaad ku baaqi lahayd oo aad soo jeedin lahayd jasaakum allah khayran su-aashii hore xukumka qofka calmaaniga ayaan waxaan rabaa inaan raacsiiyo wax yar mar hadduu qofku calmaani uu ku baaqayo amaba uu ku qanco waxaan idhi waa qof ka baxay diinta islaamka diinta islaamka qof ka baxaana xukumkiisii oo naska ah waa in la dilaa weye marka aayadahaasi waxay tilmaameen inuu lagu gaaloobayo marka xadiiska naska ah baan rabaa inaan tilmaamo oo ummadda aan u tilmaamo si ay u ogaadaan nabiga wuxuu yhi sal slm man badala diinahu faqtuluuhu min xadiis ibni cabaas akhrajahu lbukhaariyu wa ahlu sunan xadiis saxiixa weeyaan idan marka cid kasta ee calmaaniyad ku qanacsan amaba ku dhawaaqday inay calmaani tahay ama ku baaqaysaba ummadda ugu yeeraysa waa cid gaalowday oo ridowday qofkaasna xukumkiisu de waa in la dilo waa waajib qof kastuuna waajib ku yahay oo ilahay ugu dhowaan kara wey cid kasta oo markaas la kulanta inay dadka noocaasa meesha ay ku qaarijiso ay ku aragto aan ugu baaqaynaa iyadoo ka ambarqadaysa nabi maxamed warkiisa man badala diinahu faqtuluuhu cid looga amarqadaya ma jirto dilkiisa ama la leeyahay maxaa u disha kudhehaysa wey haddaan u noqdo marka sida ummadda looga badbaadin karo hada tayaar alcalmaani iyo wixii la mid ah iyo dadka ku baaqaya muxuu ahaa inay dadka ka fogeeyaan diinta oo ila xijaabku diintu ka mid yahay walxijaab min addiin waa aayaad cadcad weeye marka waa macluumun min addiin bidaruura weeye qofka marka xijaabka maanta dacniya waa qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun weeye laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka waa gaala kuwaasu ninka ku baaqayay maaragtay marka in dadka laga dhigo gabdhaha xijaabka laga dhigo waa nin calmaaniyadii isagoo hadda u ololeynaya waa dadkan tilmaanay ku mid yahay in la dilo ay waajibayso meeshii lagu arka lagu dilo waxyaabaha marka qofka uu ku istihzaa'i karo oo alxijaabka iyo garka qofka garka daysta iyo waa lagu gaaloobaya haddaa tira ninkan garka dheerna iyo gabadhan dharka jiidaysa iyo oo maxaa waaye darbaalka wadata iyo hada huwa istihzaa istihzaa bidiin weye ummaddu marka ha ka waantooba dad badan baa ku khaldan oo waxaas u haysta inay wax iska caadi yihiin waa gaalnimo waayo qofka ku istihzaa shay min addiin sunna xataa ha ahdo ruux xataa iyuu waajib ahaane waa ku gaaloobaya istihzaaga uu ku istihzay istihzaay wax sugnaatay min addiin oo la wada og yahay inay diinta ka mid yihiin waa lagu gaaloobaya idan marka ummadda waxaan leenahay barnaamijka noocaasa ee tayaarka almaaniga ah oo anwaacda badan xambaarsan hadduu dhaqankan nooga jiro waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah dhaqamo badan baa ku jira oo khilaafsan diinta islaamka wax alla wixii diintaa khilaafanna waxay gelayaan calmanay gelayaan marka waxaan ugu baaqaynaa ummaddu inay diintooda u laabtaan oo ay diintooda si toosa u wada galaan udkhuluu fi silmi kaafa dhinac baan ka gelaya xaggana dhinac baan kaga jira xaggana waa ka almani baan ka noqonaya ama waxaan ka noqonaya fi ljaahiliya ummaddan marka iyadoo jaahiliya ku jirta oo wada calmaaniyad ah oo ilaahay beenisay oo alla la wadaajisay ayuu alla kitaabkan u soo dejiyey intii ku hartay gaalnimadeedii ilaa yowmin aan kusii socotana hadda waa dad fallaagaa wey ummadda marka muslimiinta ah iyo cid kasta oo bani aad qur-aanka waxa lagu talagalay ilaahayna ma aqbalayo waxaan diintan ka ahayn caalamka oo dhan waxa ku nool oo jin iyo insiya waxaan ugu baaqaynaa inay kitaabka ilaahay iyo islaamka iska diin dhigtaan iskanana daayaan wax alla wixii diinta ka soo horjeeda oo ama dhaqano gaala laga keenay ah ama kuwo jaahiliya oo annaga nugu harayba ah ama kuwaxaan dhaqanada u leenahayoo ay ka mid yihiin akhlaaq xumida ay ka mid tahay sida gabdhaha iyo wiilasha isla gala meelaha isla aadaya wadda waxaan maqlayay dad danay dhaqan u tahayba inay dhaqan u tahay gabdhaha iyo wiilashu inay israacaan oy isla soo bareen caawa oo waa caado weliba wax ma ahan hadda waxa wax moog tahay dembi loo arka xataa maaha idan waxa noocaasu waa calmaaniyad waa diin la-aan ummaddu akhlaaqdeeda iyo fidradeeda ha ilaashato ubadkeeda ha ka ilaaliso shay kasta oo gaalo nooga yimid wax kastoo inxiraafana gaalay nooga yimaadeen ama waa hore ha ka yimaadaan ama isticmaalkii qurunka xilligiis hana soo galaano ama ibliisba waa horana soo geliyo waxa khilaafsan kitaabkaasu waa mamnuuc cid walbaana nafteeda iyo ciday mas-uul ka tahay inay diintaa ku dhaqdo oo ay iska dayso waxyaabaha kale dhinacyada kale oo khariban ayaan ugu baaqaynaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aanu ku falanqeynay calmaaniyadda iyo waxa ay tahay waxaa nagala qayb galay oo aan mahadiha ka gaadho leenahay doctor xanafi cabdisheekh aadan aqoon-yahanka abshir faarax iyo sheekh faarax cali xuseen tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية رعود أنت يا أحلى نشيد وزارية وسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون